waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali asalaamu calaykum dhagaystayaal magacayga waa fardooso cumar maantana waxaan rabaa inaan idinla qaybsado maqaal ay qortay natasha hind oo lagu soo daabacay half post maqaalkan ayay kaga hadlaysaa dareenka ah rajo la-aanta uu sababi karto qofka markuu lasoo darso wax ka weyn sida xanuunka ku dhaco shaqada uu waayo khaasatan xilligan lagu jiro xanuunkan caalamka saameeyay ee covid nneteen-ka xanuunka covid dareemidda rajo la-aanta ayaa ah wax uu qof walbo bini-aadan ah dareemi karo waa xili noloshooda ka mid ah weliba xilligan lagu jiro xanibaadaha faraha badan iyo xanuunka kala duwan dad badan ayaa shaqooyinkoodii waayeen dad badan ayaa dhibaatooyin kale la dirseen dad badan ayaa dad faamilkooda kamid a ka baxeen haddii aad dareemtid rajo la-aan shantan siyaabo ayaad kaga gudbi kartaa ayay leedahay midda koowaad waxaa waaye in aad ka hadashid natasha waxay ku buurinaysaa dadka inay la hadlaan dadka ugu dhow ama qof professional ah sida oo dadka barteen cilmi nafsiga oo u tababaran saaxiib kuu dhow qof aada mar walba ku kalsoon tahay dareemidda rajo la-aanta waa dareen aada u culus marka ha isku koobin oo keli ha ku noqonin waxay leedahay tobankii sano aan shaqaynayay ma xasuusto qof igu yiri kama hanan hadlin oo keligayaa isku kooba weyna i caawisay taasi macnaheeda waxay tahay in ka hadalka xanuun dareemidda rajo la-aanta ay aada muhiim u tahay midda labaad ayaa ah nafsadaada ha xukminin oo ha la dagaalamin dareenka ah rajo la-aanta sababtoo qof walbo ayaa dareemi karo dareemkan waxaad balse isku dayda inaad ogaatid sababta aada u dareemaysid waa dareen caadi ah oo qofka uu dareemi karo markuu wax cusub noloshooda kusoo kordho haddii xaaladda uu qofka ku jiro ay tahay mid aada u culus qofka waxaa laga yaabaa in uu dareemo rajo la-aan keligaana kuma tihid dareenkan midda saddexaad ayaad ah in aad ku noolaatid xilliga aada hadda taagan tahay oo dareenka rajo la-aanta ee badanaa wuxuu ku salaysan yahay qofka inuu ka walwalo mustaqbalka oo uu ka walwalo muxuu wuxuu sameyn doono qofkii hadduu shaqadii waayo oo kale sidee ku noolaan doonaa sidee biilka ku bixin doonaa iyo waxyaalo lamid ah sidee marka sidan tan uga gudbi kartaa waxaad sameyn kartaa in aad aada u fikirtid inaad samaysid inaad jimicsi samaysid inaad maskaxda ka shaqaysiisid inaad buog aqrisatid inaad wax karisid inaad waxaad jeceshahay dhageysatid ama saaxiibada u tagtid waxaad xooga saartaa waxa aad markaas samaynaysid aada ha uga sii walwalin mustaqbalka sababto ma ogid waxa soo socdo beri midda labaad midda saddex afaraad ayaa waxay tahay ka qaado waqti ka qaado oo aada uga fogaatid social mediaha ama baraha bulshada ka fogow baraha bulshada sababtoo waxay kugu sameyn kar xilliga aada dareemaysid rajo la-aanta baraha bulshada ayaa aada kugu saa-ideyn kara waa batrool aada ku shubay sidoo kale wayna ka fog tahay baraha bulshada iyo waxyaalaha lagusoolasoo dhigayo way ka fog tahay qofka inuu xilliga uu taagan yahay ku noolaado khaasatan dadka yaryar oo wuxuu u noqday wax ay aada ugu badiyeen waqtigoodii oo dhan mar walbo maalin walba waxaad waqti gooniya u sameysaa oo aada taleefonka kaga fogaanaysid una sheeg dadka in aad inay kaa caawiyaan xataa inay noqoto in qofka kaa qaado taleefon taleefoonka hadday kugu adkaato iska dhigidda taleefoonka qof kale u dhiib oo dheh io ilaali iina diid inaan isiisid inta aan ka qaadanayo breyka midda shanaad ee ugu dambeysa ayaa waxay tahay raadso caawimaad haddii aada dareemaysid rajo la-aanta in aada nafsadaada u dhibaatay sidoo kale ay kugu sababayso inaad nafsadaada dhibaataysid waxaa jira dad badan oo nafsadooda naftooda qaadaan oo u adkeysan karin in marka ay dareemaan rajo la-aan ama wax walbo uu siday rabeen u dhicin waxaa laga yaaba qofka inuu isdhibaateeyo haddii aad ku fikirtid inaad nafsadaada dhibaataysid wac hay-adaha dadka ku gargaari karo triple o oo kale wac haddii ay tahay in aadan u baahnayn inaad gargaar u wacatid oo kale jidka dariskaaga dadka kuu dhow islamarkaas u waco oo la qeybso inaad dareemeysid sida aada dareemeysid waxaa kaloo loo baahan yahay si looga gudbo dhibaatadan dad badan dadka badan ay dareemaan in dowladda ay ka caawiso baaritaankii lagu sameeyey waqti dhow ayaa wuxuu soo saaray in walwalka oo looga qabay xanuunka oo australia uu kasoo degay boqolkiiba lixdan iyo labo uu usoo degay boqolkiiba afartan iyo sagaal taas macnaheed waxay tahay marka la qaaday waqtiga la qaaday xanibaada dad badan ayaa waxay dareemeen walwalka inuu ka yaraanayo dhageystayaal intaas ayuu ku egyahay cashirkii maanta aan rabay inaan idinla qaybsado waxaan rajeynayaa inaad ka faa-ideysateen oo haddii ad dareemeysid rajo la-aan iyo walwal aada u culus in aad shantan siyaabood isticmaali kartid si aada uga gudubtid ama iskaga fududeysid dareenkaas aad ayaad u mahadsantihiin waa sidaas iyo arbacada dambo iyo cashir cusub
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali